Guddoomiyeyaasha, Gudoomiye ku-xigeenada, iyo Guddiyada Xaafadaha Ubax iyo Waaberye magaalada Cabo Duaq ayaa si rasmi ah ugu wareejiyay maamulka degmada dhul loogu talagalay in lagu shubo laguna gubo qashinka. Dhulalkan waxaa la wareegay Xogayaha Dowladda Hoose Nadiir Cabdikariin Salaad, Agaasimaha Arrimaha Bulshada, iyo Xisaabiyaha Guud ee degmada. Qaar ka mid ah dadka wareejiyay dhulka ayaa ka warbixiyay sababta ay u wareejiyeen.
Waxaan ku wareejinaynaa saddex boos oo ay leedahay xaafadda Ubax taasoo la rabo haddii alla idmo in lagu nadaafiyo qashinka wadada xaafadda yaalla wadooyinka xaafadda dhammaantood halkan ayaana ku wareejinaynaa annaga ka xaafad ahaanna wixii kaalinta nada ayaan ka qaadanaynaa haddii alla idmo xogahay ku soo dhawow saddex boos nagala wareeg insha allahu tacaala waxaan rajayn doonaa inaad meeshaan dee noo hagaajin doontaan oo cagafti noo keeni doontaan annaguna aan kaga faa'iidaysan doona ka xaafad ahaan haddii alla idmo maanta waxaan halkan u joognaa anagoo ah maamulka xaafadda waaberi iyo qeybo ka mid ah degmada maamulka degmada inaan wareejino dhul cabirkiisuna yahay afartan lagu dhuftay labaatan dhulkaasoo loogu talagalay qashinka magaalada ka soo baxa oo wadooyinka daadsan oo dhulka naga haleeyay intiisa badan in lagu guro halkaasna waxaan ugu talagalnay inaan ka qadno dhol god godkaasoo la rabo bulshada degan xaafadda waaberi oo wadooyinka badanaa qashinka kusoo quba inay iska geeyaan qashinka waa ogtihiin saameynta uu qashinku ku leeyahay deegaankeenna badanaana wado kasta waxaa yaalla oo magaaladan laga soo galo qashin walow ay xaafaddu tahay xaafadda xaafadaha xaafad ka mid a ugu qashinka yar degmadan marka waxaan bulshada reer waaberi kula talinayaa oon u sheegaya weliba ku adkeynayaa inay qashinka wadooyinka yaalla iska guraan godkaasna la geeyo godkaas cid dhaqaala kaga rabta ma jirto dhanka kale xogayaha maamulka degmada hoose ayaa u mahad celiyey guddiyada labada xaafadood waan soo dhaweynaynaa xaafadda ubax inay maanta nagu wareejisay dhulkan oo ah saddex boos oo loogu talagalay sanitationka ama nadaafadda degmada qaas ahaan xaafadda ubax qashinka wadooyinka yaalla oo aada ugu dayacan oo gabaaridii ka mari la-dahay iyo magaalada gudaheeda midka yaallo oo loogu talagalay in sanitation ahaan looga shaqeeya halkan aadaan usoo dhaweynana waan kala wareegnay waxaan kaloo rabaa inaan u sheego bahda saxaafadda iyo xogayaha dowladda hoose iyo dhammaan khiyaarta guddiga xaafadda ka mid yihiin in maamulku qaadi doono insha allah haddii ilaah idmo cagafcagaftii iyo sidii meeshaan loo loo xiri lahaa oo loogu samayn lahaa sirig iyo dayr ka ilaaliya inay qashinku baxo loona qodi lahaa godkii qashinkan lagu habayn lahaa lagu gubi lahaa sidaa ogtihiinba degmada waxaa ka jira lix xaafadood waxaan rajeynaynaa xaafaddii labaad waxaan rajeynaynaa dhammaan inay kasoo qayb galaan bulshada ka shaqaysa horumarka